جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي نحن اليوم على موعد مع الوصية walaalahayga sharafta leh maanta waxaan isdultaagi doonnaa dardaaranka siddeedaad ee ku jira wasaayaadka uu allah casa wajalla inoogu sheegay suuratul ancaam ee ahaa وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى bini'aadamka inta badan kama gaabiyo haddii ay yimaadaan wax la xidhiira arrimaha qaraabada suurayso adiga oo lagaga baahan yahay markhaati furka qadiyad haysata wiilkaaga ama aabbaha ama walaalka markhaati furkaagana ay eedayn ku noqon karto sababi karta ciqaabtooda suurayso adiga oo u kala garsooraya laba is haysata oo midkood uu yahay qaraabadaada suurayso wiilkaaga ama walaalka oo kaa doonaya inaad qof uga ergeyso si looga caawiyo shaqada waxaa lagama maarmaan ah inaad arrimahaas ay soo gelayso caadifad qaraabanimo ah waxaa inoo yimid dardaaranka rabbaaniga ah sina loo xusuusiyo in naxariista iyo jacaylka loo muujinayo qaraabada ay waajib tahay inaysan kugu riixin inaad cadaaladda ka dheeraato garabkoodana aad noqoto haddii ay qaldan yihiin ama aad ammaanto oo aad taskiyeyso wax aysan ahayn adoo khayr la doonaya xitaa haddii ay arrinkaas inagu riixdo naxariis aan iyaga u hayno waxaa iyaga inooga naxariis badan allah subxaanahu wa tacaala bal suurayso sida uu mujtamaceennu ugu baahi qabo dardaarankan rabbaaniga ah xilli xafiisyada iyo goobaha shaqooyinka ay buuxiyeen dad aan ehel u ahayn howlaha loo dhiibay dardaaranka rabbaaniga ah ee halkan ku jira keliya kama hortegayo eexdan balse wuxuu ina farayaa inaanaan ku ammaanin qaraabadeenna wax aanay ahayn haddii ayaga wax inagala weydiiyo naf ahaantaada suurayso haddii uu qof saa'il ah uu kula soo xidhiiro oo uu kugu yidhaahdo in adeerka hebel ayaa gabadh iga soo doontay si loogu guuriyo waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo ma u aragtaa in uu mudan yahay guurka gabadhayda adigoo og in adeerkaa inuu leeyahay waxyaabo uu ku fiican yahay iyo waxyaabo uu ku xun yahay oo dhibaya sawjadiisa mustaqbalka tusaale waa mid xanaaq badan go-aankiisuna waxa uu ku jiraa gacanta hooyadiis sidoo kale baqayl ah kuna kacaya dembiyo fool xun isagoo aan ka toobadkeenin kolkaas oo aad daboosho ceebahaas oo idil dardaarankan rabbaaniga ah waxa uu ina farayaa inaad saa'ilka u caddayso wax u xaqiijinaya ammaanada jawaabta adiga oo aan ka badbadinayn waxaa mararka qaar dhici karta in isla su-aashaan lagu weydiiyo oo aad ka aamusto aamusnaan keenaysa inaan lagu dhiiran in in adeerkaa sawj ahaan loo aqbalo markaasna waxba kuma jabno muhiimaddu waa inaadan ku ammaanin shaqsiga wax uusan ahayn ama aadan ku daboolin xumaantiisa taas oo waxyeelayn karta mustaqbalka nolol wadaagga waad jeceshahay inay ku farax gelinayso in gabar wanaagsan loo doono in adeerkaa laakiin allah ayaa isaga kaaga naxariis badan kaas oo ku amray inaad hadalkaaga ku cadaalad fasho islamarkaana aadan qarinin xaalkiisa dhibka keeni kara imaamu xaakim iyo bayhaqi waxa ay soo saareen in nin la dhashay bilaal wuu doontay gabar carbeed markaas bay ehelkii gabadha yidhaahdeen haddii uu bilaal noo yimaado waan kuu guurinaynaa ninkan markaas waxaa u yimid bilaal bal u fiirso sida uu bilaal ugu markhaati furay walaalkiisa waxa uu ehelkii ku yidhi anigu waxaan ahay bilaal ibnu rawaaxa kanina waa walaalkay waa nin akhlaaq iyo diin ahaan xun haddii aad rabtaan inaad u guurisaan u guuriya haddii aad doontaan inaad ka tagtaanna ka taga haddaba dardaaranka siddeedaad ayaa ah وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ونتابع الوصايا الأخرى في الحلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله